bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada warka habeenimo idaacadda ee sana ayaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka dacsiyadeeyey geerida ku timid wasiirkii hore ee gaashaandhigka soomaaliya wasaaradda beeraha hirshabeelle oo ku baaqday in laga wada qayb qaato kahortagga fatahaadaha webiga shabeelle ururka midnimo oo ololaha wacyigelinta khatarta covid sagaal iyo toban ka wada xeryaha barakaca ee magaalada beledweyne haweenka magaalada jowbhar oo ka hadlay caqabadaha ka haysta helitaanka shaqooyinka qaar ee xafiisyada hirshabeelle xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka habeenimo idaacadda isnaayi akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah boqortooyada sacuudi carabiya oo meelmaraysa sharci ay si weyn u sugayeen ajaaniibta waddankeeda ku nool mar kale habeen wanaagsan akhyaarta wadaniga dhegaysanaysa waa habeen axada taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bishii saddexaad sanadka laba kun kow iyo labaatan inta aad maqasheen waxa ay ahaayeen warka madaxdiisii iminka u diyaar garooba qodobadii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyey geerida ku timid wasiirkii hore ee gaashaandhigka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi tiiraanya leh u diray qoyska ehelka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allaha u naxariistay wasiirkii hore ee gaashaandhigka soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan maxamuud cali oo ku geeriyooday magaalada nairobi madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuumku uu muddo dheer u soo adeegay qaranka soomaaliyeed isaga oo soo noqday wasiir xildhibaan iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka qaranka soomaaliyeed inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun geerida ku timid allaha u naxariistay marxuum cabdiraxmaan maxamuud waa mid naxdin leh marxuumku wuxuu qaranka soomaaliyeed u soo adeegay muddo dheer isagoo oo bilad ku qaatay difaaca qaranka sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii sidoo kale waxa uu door muuqata uu ka qaatay dadaaladii dib u dhiska dowladnimadeena oo xilal muhiim ah uu ka soo qabtay dowladdii kumeelgaarka aheyd ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa alla uga baryey marxuumka inuu hoygiisa ka dhigo janar dulfarduuso samir iyo imaana uu ka siiyo qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa ku baaqday in laga wada qayb qaato ka hortagga fatahaadaha webiga shabeelle xaliimo cali ibraahim ayaa warbixintaasi noo soo koobaysa maxamed bashiir qaasim daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa kormeer ku tagay halka uu webiga shabeelle ka maro magaalada jowhar caasimada hirshabeelle wasiir daqare ayaa sheegay in webiga uu u baahan yahay in lagu sameeyo qashin bixin dhanka kale wasiir daqare ayaa sheegay in webiga uu fariistay bacaad uuna u baahan yahay in la carabixiyo si looga badbaado fatahaadaha uu sameynayo webiga taasoo khatar ku keenta wax soo saarka magaalada hadda waxaanu joognaa xiintoydii degmada jowhar sidaad aragtaan webigii bacaad ayaa fariistay waxaad moodaa in bacaadkan fariistay uu khatar ku keeni karo magaaladii waa u jidiin biyihii webiga xaggaas ayuu u shigtay waxayna khatar ku tahay magaaladii in webigii uu waxyeello gaarsiiyo waxyaabaha hadda aan ku fikirnay aan rabnay in wax laga qabto waxaa ka mid ah in bacaadkan laga bixiyo webiga meeshiisii lagu celiyo si marka khatartii magaalada fuulaysay ay u yaraato waxaan ku baaqaynaa cid kastoo gacan ka geysan karto bacaadbixintan inay gacan ka geysato meelaha qaar ee laga qoto bacaadka in loo soo bedelo halkan ciddii kaleoo gacan ka geysan karto ka wasaarad ahaan waxaan isku mashquulin doonnaa ama aan ka tashan doonnaa maamulka gobolka iyo degmada iyo wasaaraddu inay iska kaashadaan sida bacaadkan loo bixin lahaa webiga meeshiisii hore lagu soo celin lahaa wasiir daqare ayaa ganacsatada ugu baaqay inay ka qayb qaataan carabixinta webiga shabeelle ayaan qorshaynaynaa insha allah waxaanu ku baaqaynaa cid kastoo gacan ka geysan karto ama deeqbixiyaasha ama ganacsatada degmadan jowhar inay gacan ka geystaan sidii bacaadkan loo bixin lahaa webigii meeshiisa loogu soo celin lahaa khatarta magaalada uu ku haayana ay u yaraan lahayd ayaan soo jeedinaynaa إن شاء الله إلهنا وحن كرجعنا إنه نقوليه أنت أنا لجارين ما شاء وبيج بيال فصل ك laga cabsi qabo in waxyeelada ay timaado waxaan leeyahay arrintaani ha lagu baraarugo cid kastoo gacan ka geysan kartana waxaan leenahay weliga meeshiisa hore sidii loogu celin lahaa buundadii waa taasaa meeshii kale weliga waa kaasaa marka sidii bacaadkaa loo bixin lahaa in layska kaashada ayaa soo jeedina sanad walba marka uu fatahaa webiga shabeelle ayaa waxaa dhibaato kala kulma dadka beeraleyda ah iyo kuwa ka hoos dhow hareeraha webiga shabeelle walow webiga shabeelle qaybta marta magaalada jowhar uu u baahan yahay in la carabixiyo si loo badbaadiyo dadka iyo waxsoo saarkooda ururka midnimo ayaa ololo wacyigelinta khatarta covid sagaal iyo toban ka wado xeryaha barakaca ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cabdicasiis xasan cabdulaah ayaa qodobkaasi noo soo koobaya ururka wacyigelinta iyo horumarinta bulshada ee gobolka hiiraan ayaa kaamanka barakacayaasha ee magaalada beledweyne ka bilaabay olole isugu jira baaris iyo wacyigelin ku saabsan khatarta cudurka covid nteen gaar ahaan waxaa wacyigelintan laga fuliyey kaamka x ibord oo ku yaala xaafada holwadaag waxayna sidoo kale gaarsiiyeen agabka cudurkaas si lagula dagaalamo khadiijo maxamed xuseen oo ah gudoomiyaha kaamka ayaa sheegtay in muhiimad gaara uu u leeyahay ololaha wacyigelintan cudurka korona laga hortagayo
marka hore aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa waayo waxaad aad saakito wacyigelin ugu timaadeen kaamka la yirahdo exerbor magaceygana waa khadiijo maxamed sheekh xuseen oo ku magac dheer khadiijo qudaarey runtii horta waa wax loo baahnaa wacyigelintan wallaahi aad iyo aad waxaan annaga horta runtii magaalada waa ka baxsannahay meel magaalada ka koona aan degannahay in wacyigelintaanoo kale helna waa u baahannahay mar kasta oo ay bulshada nacam ku baraarugto tilmaamaha la bixinaayo ay qaataan hadda kaamka kale bar waa maqan yahay haddii oo maanta oo kale bar ay wacyigelintan qaataan barka kalena maalin kale haddana sidoo kale aad iyo aad ay ugu baahan yihiin in laga wacyigeliyo waayo waa cudur dilaa ah tilmaamahana ay qaataan oo qaabka nacam looga hortago iyo qaabka looga foojignaada iyo waxaasoo dhan tilmaamahaas la siiyo dhinaca kale cabdirashiid faarax cabdi oo ah gudoomiyaha ururka wacyigelinta iyo horumarinta bulshada gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey ololaha ay ka bilaabeen kaamka barkacyaasha magaalada beledweyne isagoo sheegay in si iskooda ah ay isku xilqaameen
maanta waxaan wacyigelin ka sameynay xaafadda howlwadaag khaasatan laanta hilaac annagoo ah ururka wacyigelinta iyo horumarinta gobolka hiiraan waxaan ka sameynay kaamka ex erabor maamo khadiijo run ahaantii andaama oo cudurkii safmarinka ah covid neenka oo fara badan fara ba-an ku haayo dhammaan caalamka khaasatan waddankeena soomaaliya annaga ka dhallinyaro ahaan maadaama aan system ahaan wacyigelin aan u dhisannahay waxaan bilownay maalmahanba aan shaqo ka wadnay dhammaan afarta xaafadooda magaalada oo daraad waxaan ka shaqaynay xaafadda xaawataako iyo kooshin maanta waxaan ka shaqaynaynaa xaafadda holwadaag adhibiyada oo meelaha ugu ba-an ama saameynta ay ku yeelan karto faafitaanka cudurka covid neenka ayaan waxaa maanta ka samaynay olala wacyigelin ah run-ahaantii dadkii aad ayaan waxaan u keenay qalabka gacmaha ay ku dhaqdaan faasmaaska iyo waxaan u keenay golofisyo iyo talooyin wacyigelin ah waxaa kaloo samaynaynay dadka oo digrigooda aad u kulul yahay ama qandhadooda saayo tahayna waxaan ku samaynay baaritaan ama jekin si aan aan qofkii digrigiisa aad u badan yahay aan ula xiriirino xaruno caafimaad marka run ahaantii waxaan la socdo tiim dhaqaatiir ah iyo ururka oo wada shaqayn ka dhexeyso run ahaantii shaqadaana wadna waa shaqo aad iyo aad u weyn bulshadana way soo dhoweysay waana waqtigeeda loo baahnaa la soo gaaray si kastaba ahaatee kaamamka barkacyaasha waxay qayb ka yihiin goobaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah ee aan awoodin inay helaan agabka looga hortago cudurka covid haweenka magaalada jowhar ayaa ka hadlay caqabadaha ka haysta helitaanka shaqooyinka qaar ee xafiisyada hirshabeelle waatan maryame sheekh cabdi oo qodobkaasi noo faahfaahinaysa gudoomiyaha ururka umulisooyinka gobolka shabeellaha dhexe safiye maxamed kaasiin ayaa ka codsatay maamulka gobolka heer degmo iyo heer gobol in laga qaybgeliyo shaqooyinka gabdhaha waxbartay ee gobolka u dhashay balse aan kor looga keenin waxayna sheegtay in ay jiraan gabdho badan oo waxbartay islamarkaana loo baahan yahay inay qayb ka noqdaan maamulka iyo shaqo kasta ee ay ka qaybgeli karaan in laga qaybgeliyo gabdhaha shabeellaha dhexe ama hir shabeelle gabdhihii waxay wada noqdeen mutacalin gabdhihii waxay barteen waxbay barteen dugsiyada sarey ka baxeen jaamacadahay ka baxeen maxaan kuu sheegaa wax walba oo way qaban karaan caafimaadkay qaban karaan maamulkay qaban karaan maanta haddii loo baahdo gobolka shabeellaha dhexe maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiinta waxaan ka codsanaynaa inay gabdhaha shabeellaha dhexe ay geeyaan meelaha looga baahan yahay ee waxbarashada caafimaadka maamulka kulli inay geeyaan ee aan noogala keenin meelo kale haddii ay joogto gabar la yaqaano isbitaalka haddii ay joogto gabar la yaqaano maamulka haddii ay joogto gabar la yaqaano meel kasto wax laga doonanaya ama adeeg caafimaad ha ahaada ama adeeg bulsho ha ahaada waxaa la rabaa inay gabar reer jowhar ah oo shabeellaha dhexe ah inay joogto waxaana laga dareemayaa haween badan oo waxbarashada dhammeeyey inay gurijoog noqdeen taas oo fursadaha dhanka maamulka aysan gabariba xil ka haynin sidoo kale waxa ay ka hadashay tacadiyada ka dhaca gabdhaha soomaaliyeed inay hooyooyinka si gaar ah u xafitaan gabdhaha yaryar ee ka shaqeeya guryaha dadka ladan ayaamahan waxaa jiro inuu soo bata kufsi inuu soo bata faraxumayn aad u badan inay soo bateen waxyaabaha gabdhaha yaryarka ah hooyooyinka ay shaqada u dirsadaan guryaha ugu dirsadaan in wax badan laga hadleeyo marka wax badanaa soo noqnoqday gabadhii reerkii meel laga shaqeeya malaha maanta waxay u dirsanaysaa gabadha hadday soo roonaatee toban san toban iyo laba san gaarto waxay u dirsanay coos guriga suuqii waxaa la rabaa gurigiyaa laga rabaa in nolol laga helo gabadhii waa carare hooyadii waa carare aabbihii shaqa ma haayo gabadhii waxaa u taagan bannaanka shayddaan waa soo faraxumaynaa waa la keenaa maalin kastaan aragnaa gabdhaha guryaha ka shaqee sidoo kale waxaan idinka rabnaa hooyooyinka hooyooyinka waxaan ka rabnaa inay gabdhahooda labiiyo tobanka sano iyo tobanka sano iyo gaaray ayaga hooyada waxay qaban kartaa soo qabata laakiin inta badan gabdhaha in la xafito inta badan gabdhaha in la xafitaa fiican gabdhaha aan xafidano gabdhaha aan xafidano aan ku dadaalno gabdhaha aan ku dadaalno wiilashana aan ku dadaalno foodeed jaranaya wax kastay samaynaya aan ku dadaalna ayagan laakiin gabar waa maskiin waxaana kusoo badanayo jowhar gabdho yaryar oo shaqaalaha islamarkaana reerkooda ay maciin bideen in ay u shaqeeyaan haddana dhibaatooyin kala kulma dadka ay u shaqaynayaan sida ay sheegtay safiya dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warka habeennimo idaacadda ee isnaa i markaana kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaaraha cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada aalab waxaan ku eegnaa raashiinka quturduruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha khalaada ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro sarafka lacagaha khalaada ee suuqyada jowhar boqolka dollar waxaa gacanka hore lakala sarfanaya laba milyan lix boqoliyo toban kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta lakala sarfanayo laba milyan lix boqoliyo soddon kun oo shilinka soomaaliga markaana nafaqada timaha waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya laba dollar iyo bar oo u dhiganta lixdan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga saabuunta doofa waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya hal dollar oo u dhiganta lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga tarmuuska shaaha ee royal waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya lix dollar oo u dhiganta boqol konton iyo todoba kun oo shilinka soomaaliga fiimtada dhalada waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya saddex dollar oo u dhiganta toddobaatan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliya dhegaystayaal halkaan ayaan ku joojinayaa xubinta sarafka iyo suuqada warka habeennimo ee radio isnay aan dib nigu celiyo halka warkaasu idinkaga imaanayo waa idaacadda isnay jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda boqortooyada sacuudi carabiya ah ayaa meelmarisay sharci ay si weyn u sugayeen ajaanibta waddankeeda ku nool sacuudi carabiya ayaa meelmarisay sharci in badan la sugaya oo ku saabsanaa in meesha laga saaro nidaamka kafaalaqaadka ee shaqaalaha ajnebiga uu qofka wakiil uga noqonayey shaqaalaha ajnebiga ee sacuudi carabiya ku sugan waxaa horey lagu xiri jiray inuu ogolaasho iyo kafaalaqaadka ay ka helaan cidda ay u shaqaynayaan haddii shaqaalaha iyo qofka loo shaqaynayaba uu khilaaf ka dhexdhacana ay dhici jirtay in shaqaalaha kafaalaqaadka lagala noqdo taasina ay keento inuu si sharci ah dalka sacuudiga ugu shaqaysan karin bishii nofembar ee sanadkii hore wasaaradda shaqada iyo horumarinta bulshada ee dalkaasi waxa ay ku dhawaaqday inay meel marinayso qorshe ay wax badan kaga bedelayso nidaamkii kafaalaqaadka ee shaqaalaha ajnebiga lagu xiri jiray nidaamkaasi oo dhigaya in qofka shaqaalaha ah qofka ama cidda uu u shaqaynaya oo keliya uu rukhsadda shaqada iyo deganaanshiyaha sacuudiga uu ku cusbeenaysiin karo ama uu ku joogi karo sacuudigu waxa uu sheegay inuu qaaday xayiraadihii ugu waaweynaa ee shaqaalaha ajnebiga ah ka saarnaa inuu helo sharci shaqada iyo deganaanshiyaha dalkaasi dalka qatar ayaa horey ugu dhawaaqday in wax badan laga bedelay sharciga shaqaalaha ee ajnebiga ah ee ka soo jeeda dalka nigeria iyadoo oo ka duulaysay dhibaatooyinka ka dhacay lubnaan kooxaha u dooda xuquuqda shaqaalaha waxa ay ku doodayaan in nidaamkaasi inuu shaqaalaha gaar ahaan kuwa dhismaha ama guryaha ka shaqeeya ee aadka ugu nugul inay shaqaalaha u shaqeeyaan ku xadgudbaan xadgudubyada ay u geysanayaan waxa ay ku sheegeen inay ka mid tahay in ay baasaboorada ka qaadaan inay saacado dheeri ah ay shaqeeyaan iyo in ay u diidaan lacagihii ay ku shaqaynayeen nidaamka shaqo ee boqortooyada dib u habeynta ku samaysa shaqaalaha soo galoodiga ah wuxuu dhigayaa in shaqaalaha ay shaqadooda wadan karaan ilaa uu ka dhaco heshiiskii shaqo ee lala galay shaqaaluhu sidoo kale waxay awoodi doonaan in ay wareejiyaan shaqooyinka inta uusan dhammaan qandaraaskooda shaqo haddii cidda ay u shaqaynayaan wakhti loogala dalagalay ku wargeliyaan sidoo kale shaqaaluhu waxay helayaan xoriyad ay ku safraan iyaga oo aan waxba fasax ah uga baahneen cidda ay u shaqaynayaan qaar ka mid ah waddamada khaliijka ayaa sannadihii ugu dambeeyey isbeddelo ku sameynaya nidaamka kafaalaqaadka ee shaqaalaha wakiilka ugu noqonaya qofka u shaqeeya arrintaasi oo ahayd mid ku baahsan lixda waddan ee xubnaha ka ah golaha iskaashiga khaliijka guud ahaan dhegeystayaal warka habeennimo idaacadda isnaa joobar shabeellaha dhexe soomaaliya waa nageenta la socodsiintu anigoo cabduuli axmed dilowle timcadde halka uu soo saaray cusmaan cabdulcusmaan waxaa farsameynaya injineer saki intaan wararka xiga aan ku kulmi doono sidaa iyo ammaano allah